hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sod maaha oo muddooyinkii u dambeeyey ku howlan samad bixinta dadka ay saameysay abaaraha ayaa deeq gargaara hageersiisay qoysas danyar ah oo ku nool deegaanka dhagaxyaale oo hoos timaada degmada ceelbuur ee gobolka galguduud deeqdan oo ka timid dowladaha turkiga iyo shiinaha ayaa waxaa ka faa'iidaystay ku dhowaad sagaal boqol iyo lix qoos oo ka kala yimid qaar ka mid ah deegaanada maamulka galmudug qaar ka mid ah dadkii loo qeybiyey mucaawinada ayaa u mahad celiyey hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee sodmaa
waxaanan isugu nimid gurmad dowladda dhexe iyo dowladda galmudug iyo mas-uuliyiin tiro badan iska kaashadeen oo raashina oo dadka dhibaataysan oo xaaladuhu hayaan loo soo diray waxaan u sheegaynaa dhammaan ciddii arrintan wax ka qabadkeeda iyo shaqadeedu ay qusaydo wixii aad noo soo dirteen oo gargaarka ahay waana soo gaareen hay-adda maaraynta masiibooyinka raashinka ay u soo dirtay deegaamadan waa uu soo gaaray waana uga mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa dhammaan mas-uuliyiintii arrintan ka qayb qaatay oo ay ka mid yihiin walaashay sare yuusuf cali oo ka mid ahayd madaxdii sharafta leedo noo keentay arrintan gargaarka ah iyo walaalkay cali daahir weheliye oo isaguna ka mid ahay mas-uuliyiintii arrintaas ka soo shaqayday waa mahadsantihiin meesha aan joognaa waa dhagaxyaale gargaar ay soo dhiibtay dowladda dhexa noogu yimid si wanaagsana loo maamulaa waad u jeeddaan dadkii liitay oo loogu talagalaa la soo gaarsiiyey dhammaan bulshada car deegaankan joogta dowladda dhexe boqolkiiba sagaashan waxay uga mahad celinaya sida loo gargaaray dadkan loogu soo gurmaday tabarucaadka loo siiyey waa ka mahad celinaynaa waxaan kaloon u mahad celinaynaa saraakiishii ciidamadii rafaadka tirada badan iyo khataraha soo maray oo hantidaas waday waa u mahad celinaynaa ilaahay baa noo keenay ilaahay baa dowladdana siiyey da maaraynta waan helnay gargaarkay ugu tala gashay dowladduna na soo gaarsiiday wax ka badan intaanoo ka wanaagsanna waa ka sugaynaa inay ka daba keento hay-adda maaraynta iyo masiibooyinka gargaarka ay noogu soo ninka la noo keentay oy noogu soo dhiibtay ninka la yidhaha masahre iyo ninka la yidhaha iyo iyo cali daahir oo si wacan noo soo gaarsiiyey oo si lagu qanacsan yaho buuqla'aana dadkii u haleeshiiyey oo u qaatay laakiin weli waxaan u qabnaa baahi abaaraa hore loo sii gelaa roob yaraa jirta waa ninka laydhaha bilaaw fari kama qodna waxaan leenahay ha laban laabeen ha saddex laabeen ilaahay ha u soo dhiibo wixii cuna allah u daaweeyo wixii nala kugu soo dhiibana si nabadgelyo leh oo qurxan annakuna aan ku qanacsannayaa nala kugu keenay soo dhiibta khayr allaha siiyo waa mahadsanki boqol boqol boqolkiiba boqolkii waa mahadsan yihiin ma ahan markii ugu horreysay oo deeq gargaarah la gaarsiiyo dadka ku dhaqan deegaanada hoos yimaada degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud